walaalle dahra deegaanka waxay waxooga dhaceen nimankii nabadiidka ahaa ummadda soomaaliyeed ay u taqaanay ugus oo isku urursanaya horaa wajiya deegaan ka tirsan degmada badhaadhe oo ku dhow xuduudda u jirta kulbiyow soddon kilomitir ilaa soddon iyo kow kilomitir u jirta halkaa iyagoo isku urursanayay ciidamadu ay ka war heleen ciidamadaa ku qaaday weerar meeshaa waa la kala cayriyey adigu saddex ninna waa looga dilay saanadii ay wateenna waa looga qaaday dhinacaasayna u firxadeen oo duurka ay ku kala firxadeen waa garta wixii wixii ka dhacay maanta inahaas weeye wax khasaaro ahoo xagga ciidamadeena soo gaadhayna ma jiro si gaadno ahoo laga laga war helay inay meesha isku urursan hayaan baa loo aaday intaa weeye walaalle wixii ka dhacay wax kale oo hadda dhib ahoo ka dhacay deegaankana ma jiraan waa gartay bal waxaad iga warantaa maxamed marka haddii ayagii aada weerarteen arrinkii ayagana saddex qof aad ka disheen saaad sheegtay dhankiina ma waxaad leedahay sidaad horeba iigu sheegtay waxba annaga xaggana ma soo gaarin maya walaale wax khasaaraa ma soo gaarin wax khasaaraa ma soo gaarin ciidamadu waxay leeyihiin hub iyo saanad ku filan iyo tababar ku filan ay si ay isaga difaacaan cadowgooda marka waa laga war helay inay meesha isku urursan hayaan annagoo ka warqabnaan raadinay si gaadma aha lagu weeraray waa sidaa weeye walaalle xuduudda fog ayay ku taallaa howlaa wajeer oo dhinaca kenya ah marka ma halkaasi maxay isugu urursanayeen ayaad uga war hesheen waxay sameeyaan wakti walba walaalle waxay sameeyaan inay dadka ku dhibaateeyaan kenya een deriska nahay xuduudda marka way u kala gudbaan oo si dhuwansho ah iyaga oo isfarinhayay u gudbaan marka markaasay ku dhibaateeyaan deegaanka bony forest ee dalka kenya marka halkaasay waxay rabeen inay magaranaysaa ka sameeyaan dhibaato kasoo sameeyaan markaa kabacdigeedna si dhuumashaale madaado oo dhul duur ah uu dhulkani leeyahay biyuhu ku badan yihiin waadhu ku badan tahay inay gudbaan bay rabeen oo xuduudda ay gudaha u u galaan markaa intayna soo gaadhin bay ciidamadu ka war heleen waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca afmadow ilaa iyo dhobleyna wararku waxa ay sheegayaan in ay jiraan tiro aada u badan oo maleeshiyada al-shabaaba inay kusoo dhawaanayaan oo maalmahanba halkaas isku aruursanaya sida dadka deegaanka qaarkood ay noo sheegayeen arrintaas culays intee leeg ayay leedahay walaalay nimankani horta niman ka ciidan ahaan ama ka xoog ahaan ama ka awood ahaan haddayna gaadmo kugu samaynin niman ma garanaysaa maanta iska caabin kara ciidamadan ma aha meelihii ma garanaysaa dadkooda deegaanka iyo taageero ay ka helayaan bay raadsadaan oy weeraraan dadkan gobolada jubooyinka degan ma aha dad nimankaa taageersan dad raba ma aha dad jecel ma aha ciidamada amisom iyo kuwa jubbaland oo iskaashanaya xarumaha ay kaga sugan yihiin ma weerari karaan hadday weeraraanna waxaa weeye niman ku guulaysanaya ma aha meeshii magaranaysaa ay xog ka helaan ee gacangelin ay ka helaan bay weeraraan meelihii kale sidaasoo kale mar walba way ku fashilmaan waana lagu fashiliyaa afmadow intaasoo goor bay isku dayeen way ku fashilmeen sidaas si leegunbay hadday isku soo dayaanna ugu fashilmayaan waa gartay deegaano ay ka mid tahay kulbiyow badhaadhe ilaa iyo soonka xagar al-shabaab gacanta ayay ku hayaan haddii dhinaca xagar oo kale ayaga ayaa joogo xaggan jamaama ayay joogaan dhul aad u fara badan oo jubbada hoos oo keliya adinkoo kenya iyo etoobiyaba ay dhinac idinla yihiin uga adkaan laadihiin al-shabaab walaalay waxaa weeye al-shabaab labada kun iyo kow iyo tobankii laga bilaabo ciidamadu dagaal bay ku hayeen goboladan tubooyinka ciidamada jubbaland waa la dagaalamahayeen dhulka inta hadda laga haysta iyagaa laga qabsaday ma aha meelaha ay haystaan awood la-aan waxay u haystaan waa qorsho istaraatijiyadeed si ku haban baa la rabaa meel walba in looga qabto meeshaa laga qabtaana gacanta lagu hayo waa istaraatijiya dagaal waxaana rajaynaynaa waktiyada aan sugayna in magaranaysaa si ku haban diyaargarow ay ciidamadu samaynhayaan yay taasi magaranaysaa ku xidhan tahay isbedelkay ciidamadu samaynayaan bay ku xidhan tahay horumarka iyo tillaabada ay qaadayaan bay ku xidhan tahay gulif dagaal oo sidii kii lagu qabtay oo kale ah waddanka insha allahu in lagu qaado oo laga xoreeyo meelaha dhiman meelaha hore sidii looga qabsaday oo kale waa sidaa weeye walaalle muxuu yahay qorshihiina dhow haddaan si kale ku weydiiyo qorshaha annaga dhow iyo kaanaga fogba mar walba waa inaan cadowga la dagaalano kana guulaysano aanan meelaha uu haystana habeen iyo maalinba ma seexanayno ilaa intaan ka qabanayno